bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamaya marka labaysa xaaladda maamulka khaatimo aada iyo aad bay u wanaagsan tahay waad ka wareysa waa ti loo doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo golihii baarlamaanka iyo shirgudoonkii baarlamaanka golihii wasiire oo la dhisay barnaamijkeeda boqolka maalmood oo u horeeya wuxuu ahaa kow wuxuu ahaa xoreynta laba saddex afar shan wuxuu ahaa xoreynta qodobka ku-xigeen wuxuu ahaa nabadeynta beelaha reer khaatimo oo cadowgu isugu dhiiday warmooy iyo toohoyo qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dhaadhicinta maamulka oo ilaa heer juulo way jiraan arrimaha xoreynta tallaabooyin badan oo laga qaaday iyo dagaallo badan oo ciidanku uu galay oo la galay dadka kasoo dilay waqooyiga soomaaliya jooga goobaha goobaha muxuu ahaa kaatuma kaatuma degaanada kamid ah guulo badan ay kasoo hoyena waa jiraan waana sii socon doonaa inta ay ku jiraan qodobka labaadiyana arrimaha nabadgelyada deegaanada khaatimo bulshadooyinka ku dhaqan dhowr wafti oo wasaaradaha golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo dhaqanka mid walba ka kooban iyo nin garbeedka ayaa loo diray farax oo dhidi ka taagan tahay iyo haddii waddooyinkeeda leeyahay meesha lawada dharkay geeyo oo iyadana laba booloo khilaafka ka jiray maanta ay taariikhdu tahay sideed iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad waxaanu magaalada saaxdheer isugu keenay laba beelood oo wax kala sheeganayay dilal diig ahna u dhexeeyeen waxayna wada fadhiyaan magaalada saaxdheer gudbiyaan u qabanay adeeg badanna waanu kaga jiraa insha allah waxaan kaga jegaynahay in lagu guulaysto arrinta tale lafteeda way jiraan guddiyo ku maqan iyo wufuud ku maqan iyadana waa barasadka ku jirtaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa in lagu guulaysto arrimaha maamul dhaadhicinta buhadla waxaa laga dhisay council magaalada saxdheeda waxaa laga dhisay council si gelihii deegaanka karin meesha layahdana waa laga dhisay ballaxadna waa laga dhisay waktiyada dhowr oo soo aadana waxaa laga dhisi doonaa deegaano badan oo kale oo kamida kuwa khaatimo saasaan u fadhnaa in ujeedooyinkii iyo hadafkii boqolka maalmood ay nagaga beegan yihiin intoodii badneedna la qabtay in badanna ay noo dhiman tahay insha allah bismillahi kariim xaalateeda ayntaa weeye arrintaa si weydiisay oo ku saabsan xaaladda nabadeynta halka kale aan u joogno oo saax dheer ah laba boolood baa wax ka sheeganayay muddo badan baanu ka dhex shaqaynaynay kaga dalqaadaynay inay tala waliba duqasha soo fadhiisato waan ku guulaysanay duqashiina waxaa la dhigay saax dheer waxaa dhigay garaadka guud ee garaadada beeraha muxuu ahaa reer khaatimo garaajana garan ali maantana iyadii baa lagu wada fadhiyaa amniga sugitaankiisa iyo hadista shirka iyo xaajadana waxaa maamulka khaatimo aada iyo aad baanu ugu rajo weynahay oo ugu fiican nahay oo aan u qabnaa in guulo badan laga gaarayo insha allah bismillahi kariim dawladda su-aala ka weydiisana waa ku diyaar baan
qorshaha gaarsiinta inaad maamulka qaatumo gaarsiisaan deegaanada hadda ka maqan gacantiina sida laascaanood oo kale halkee wax marayaan
laascaanood iyo goobo kale oo ay ku sugan yihiin cadowga kaga soo duulay waqooyiga soomaaliya amaamaha s n s m m s deegaanada ay ku jiraan maamul loo dhaadhicinayo waxaa loo dhaadhicinayaa xabad onwaano iyo derisnimo iyo walaaltinimo iyo waxaasi waa soo dhamaadeen inta ay ku jiraan cadowgaasi waxaa ka soconaysa loo dhaadhicinayo xabad weeye kala noocya duwan oo kala xeelada duwan waxaanan qabnaa in ay wakti dhow ka socon doonaan waan ku rajo weynahay bulshada iyaduna way u abaablan tahay ama u waxyi gashan tahay ama u bislaatay iska radista heeryada gumaysiga ee lagu haysto deegaanka laascaanood oo xaakimadii rasmiga ahay khaasimada soomaaliya waa gartay taleex laftirkeeda warar baa laga soo sheegayaa oo ku aadan in adinku aadan ku sugnayn
taasi waxay ila tahay ciddii tiridaad weydiineysaan waa wax xadira oo aan waxba ka jirin maamulkadeedii baa ka dhisan ka jira golahadeedii wasiiradaa jooga golihii baarlamaanka jooga xaajooyin nabadeedeeda kaga jiraan iyo gogol laba beelood oo khilaaf kaga aad baan taas awoodoodan u leenahay una leenahay taladooda iyo xaajadooda
ilaaya hadda deegaanada maamulka kaatumo sida gobolka sool oo kale waxaa ka taagan colaad beeleed beelo halkaa wadadega udhexeysa ilaaya hadda muxuu maamulka ku guuleystay oo ku aadan in colaadaas wax ka qabto
colaad beeleed maaha waa colaad jabhada asnamka leeyahay gobolada waqooyiga joogta qaarkood sida barcaiyo hargeysa weeraro ay kusoo qaadeen iyo cadow ay oo qabsadeen oo ay ku hayaan bulshada gunaysi xun oo biyihii ay ka fadhiyaan oo guryahoodii ku jiraan oo celashoodii ka cabiyaan oo maatadoodii ku barakiciyaan oo ku laayaan oo ku xidxidhaan oo ku xadsuuqaan weeye waxaa barnaamijka nooga aadeyna waxa weeye inaan ka xoreyno dadkaa kusoo duulay taxadiga badan ku haya inaanu ka xoreyno bulshadayada iyo dadkayada iyo dagaalkayadaba inta ay taako kamida ku jiraanna wuu socon doonaa dagaalka iyo halkanku insha allah bismillahi kariim axsana inaan ugu guulaysanaan qabnaa maxamuud sheekh cumar mudana waxaa tahay guddoomiyaha baarlamaanka kaatuma maalin dhoweyd magaalada laascaanood waxaa ka dhacay rabshado ay dadi ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo dabcan dadka shacabkana qalqalgeliyey maamulka kaatuma muxuu arrintaa ka ogyahay
markii koowaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad maaha waa wax joogtaa dadka reer laascaanood waxaa lagu hayaa hatigaad badan waxaa lagu hayaa gumaysi waxaa lagu hayaa xasuuq waxaa lagu hayaa xidxid waxaa lagu hayaa kufsi iyo waxyaabo badan oo ka baxsan dhaqanka aadamiga iyo ka islaamiga aba waxaana ku haya dadkaa kasoo duulay hargeysa iyo barco dadkaa kasoo duulay ayaa ku haya waana la soconaa wax kasta oo ka dhaca adeega iyadana gudaha iyo diradaba wuu ka shaqeeyaa waana kaaan u taaganahay u dhalanay aan u dhisanay maamulka inaanu kaga xoreyno dadka yada
waa garta marka laascaanood oo kale waxaa sheegtay in dabcan iyo deegaanada kale ee gacantiina ka maqan oo ciidamada kale somalilan ay joogaan in dabcan dagaal aad ku qabsan doontaan qorshaha goorma idinkugu jirtaa
qorshaha awalna wuu ku jiray iminkana wuu ku jiraa waad la og tahay oo maamul dad maamulka laga hayo oo iminka ilaa afar iyo labaatan sana maraya ayaa kusoo duulay oo qabsaday maamulka khaatimo intii joogna waad og tahay dagaalada uu ka riday ama cadowgaas loo geystay ama dhibaatooyinka loo geystay iyo waxa xorriyadda lagu raadinayaana wax badan weeye sideedabana dadku waxaa fiican in isfahmo maamulkan waa kii sheegtay inuu goosto goosanayo oo soomaaliya ka goosanayo dadkan reer khaatimana waxay u taagan yihiin midnimada ummadda soomaaliyeed iyo inaanay soomaali kala go-in iyo soomaali weyn inay midowdo madaceeda iyo muruqeeda iyo ujeedkeedba waxaa dadkan lagu haysa lagu haysa waxa weeye ka go-a oo aynu xagga u goono iyo goy mayno waxaan ka midnahay ummadda soomaaliyeed inta idinaga nooshahay qof iyo laba naga nool yihiin waan ku hadami doonaa midnimada ummadda soomaaliyeed waana ka xoreynaa anigu kusoo duulay laascaanood ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa wax dadadaba gaarahoo noo dhexeeya annaga iyo dadka isaaqa lawahda ma jiraan duris baan nahay waxaa kii yarsaana waxaw soomaaliya aan ka goonayo ka goy mayno wax kaloo naga dhexeeya ma jiraan waxaana lagu qabsanaya waa intaa maxamuud sheekh cumarow weli waxaad ku sugantihiin magaaladii ama deegaankii saaxdheer oo maamulkan kaatuma oo hadda adigu aad ka tahay guddoomiyaha baarlamaanka lagu dhisay goormaad marka laascanood tegeysaan
anigu hadda dheys go-an ama taariikh go-an oo aan kuleeyahay maalin heblaan tegaynaa kuna sheegayo de in waxa lagu hadlaya waxaan yihiina waa lagaba maarmaan maalin heblaayaan tegi maayo anigu ma odhanayo laakiin waxaan ogaa ilaahay baa la ogaayo inay dhowaan tahay
maxaa baaqa oo halkan aad uga jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa burburka iyo khasaaraha iyo dhibaatooyinka jaalay ummadii soomaaliyeed yaa qoys ilaa qaran waa laga warhayaa waxa qaxooti iyo burbur iyo dhibaato iyo ceeb iyo kafaraariq lagu dhahay waa ka warhaysaan burburkaada inaga isu geysanay xitaa hadday gacno kale inagu jireen si loo baray wuxuu ahaa dad magaca soomaaliyayaal sheegta waxaan odhan lahaa laga midoobo halaysa saamaxo hana la dhiso midnimada ummadda soomaaliyeed oo hala mideeyo oo midabkiina iyo maskaxdiinaba isugu geeya markaasaa caalamkana wax ka noqonaysaan afrikana wax ka noqonaysaan dilankiibana wax ka noqonaysaan Jali- aada iyo aada uga xumaharis oo aan uga yani u- u xasuustaa midnimadii iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed iyo sharaftii iyo karaamadii ay caalamka ku lahayd iyo maanta meesha ay jirto qofkii soomaalinima ku jirto nasareedi ku jirto wadaniyeedi ku jirto waxaa looga baahan yahay in uu ilaaliyo jiritaanka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed taasaa cid walba ay sharafteeda iyo karaamadeeda ku jirtaa Eh, waxaan odhan lahaa hala yaaliyo cidda ugu xun haddii mas-uuliyad inoo noqoto oo ay ku boodeen oo taageero waxaynu noqon lahay barmaa waxbayna noqon lahay laakiin qabyaalad iyo reer walba waxaa doonaya iyo reer beled laa waxaa intaasa wax dhibkeeda leeyahay qabanimada laguma daado hala ilaaliyo midnimada sharafta ummadda soomaaliyeedna hala ilaaliyo wixii sharaf ku ah ummadda soomaaliyeed baa qof walba sharaf u ah qiimo u ah maxna ilag wixii qof eh, soomaaliyeed xumayna laala cid walba way tahay dadkeenniga meesha kala joogo waa ogsiin gabdhaheenna wadanka adduunka meesha ka marayaan waa ogsiin magaxa in lahayn laga adeego hala yaago midnimada soomaaliyeed oo leh jaalidaha kaatuma ee iyana ku dhegeysanaya maxaad u sheegaysaa
saaliyaadaha kaatumo meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inay bilaabantay ama ay bilownay in la xoreeyo wadanka eh, reer kaatumo oo laga xoreeyo cadow waa kusoo duuray waxaan odhan lahaa way bilaabatay horena way u socon jirtay imikana waxaa la gaaday waktiyadii ugu dambeysay iyo muxuu ahaa xiliyadii ugu dambeysay ee la doonayay in la xoreeyo eh, laascaanood waxaan leeyahay murugdiina iyo maskaxdiina iyo awoodiina mid waliba agtaada inuuan lahaa kii magaana ahaan iyo dhaqaal ahaan itaal ahaan uga soo qaybgeli lahaa ummadda soomaaliyeed midnimadeeda loo taagan yahay kan reer khaatimo aynu u taagannahay dadka ayna kusoo duulay dalkoodana ma rabno dadkoodana ma rabno dhiigoodana ma rabno wax gargaraha kuma jirno in in aynu xurriyadeena iyo magaceena noolayno waa lagaba maarmaan markaasaynu wax noqon karnaa hala midoobo ahaan laga soo qayb gala dagaalka insha allah dhas dhasa u bilaabmaya